الظلم مهما طال لا يتأبد والحق يا إسلام لا تردد والعدل مهما ضاع ما بين الورى باق على الأزمان لا يتجمد bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد يتأبد والنصر في القرآن حتم لازم لازم والليل مهما طال لا يتأبد
marka laga hadlayo waaqiciga qaraar ee ka jira gudaha xabsiyada dowladda shiinaha ku leedahay dhulka turkistaanta bari waa kuwa argagax iyo xanuun badan mana ku sii jirto marka laga hadlayo xaaladda adag ee ay ku nool yihiin haweenka muslimaadka ah ee ay malaaxidda cilmaaniyiinta ahi gacanta ku hayaan warbaahinta reer galbeedka badankooda ayaa soo gudbiyey waraysiyo ay la yeesheen haweenka muslimaadka ah ee aygoor oo soo maray xabsiyada shiinaha ugu dambayntiina uu allaah ku manaystay faraj iyo inay halkaasi ka soo baxsadaan waxay haweenku sheegayaan inay yihiin kuwa si gaar ah loo ugaarsanayo marka la joogo xabsiyada shiinaha ee dhulka turkistaanta bari waxay dhammaantooda ka markhaati kaceen in loo geysanayay dhibaatooyin kala duwan oo kala xanuun badan oo ay ka mid tahay in kufsi wadareed loo geystay kaasoo ay geysanayeen ciidanka iyo mas-uuliyiinta maamulka tuur soonaay waa haweeney ka mid ah muslimiinta aigoor waxay sagaal bilood ku xirneed xabsiyada dowladda shiinaha ugu dambayntiina waxaa u suurto gashay inay ka soo baxsato dalka oo ay tagto maraykanka waxay iyadoo ka waramaysa dhibaatooyinkii ay indhaheeda ku soo aragtay tiri waxay ilaalada xabsiga ee ragga ah wejiyadooda ku xiran jireen masgaraati si ay wejiyadooda u qariyaan iyagoo xiranaya dhar aan ahayn kuwa militariga marka la gaaro sakhda dhaxana waxay soo gelayaan qolalka xabsiyada iyagoo kaxaysanaya haweenka ku xiran markaas kadib ayay la tegayaan qol mugdi ah rucbi iyo argagax aan la suuraysan karin ayay ku tilmaamtay haweeneydan waaqiciga ay la nool yihiin haweenka muslimaadka ah ee ku xiran xabsiyada turkistaanta bari waxaana ay tilmaamtay in ciidamada shiinaha iyo mas-uuliyiintoodaba ay dhowr qof ku kufsanayaan haweenka ah iyadoo ay dhacdo in haweenka la isugu geeyo hal goob si jamaaci ahna loogu tunto cirdigooda tuur sonaay ayaa markii laga soo daayay xabsiga waxa ay u soo baxsatay dalka khazakhistaan intii ay dalkaasi joogtayna waxa ay iska ilaalisay inay warbaahinta la hadasho oo ay ka warbixiso xaaladda ka jirta xabsiyada shiinaha cabsi ay ka qabto awgeed in dib loogu celiyo dhulka turkistaanta bari balse markii ay timid dalka maraykanka oo ka fog shiinaha siyaasad ahaana yihiin laba dal oo masaalix gaar ah isku diidan waxa ay bixisay waraysiyo dhowr ah oo ay warbaahinta ugaga warantay xaaladda murugada iyo caloolxumada leh ay wajahayaan walaalaheena turkistaanta bari haddaba dhibaato intee leeg ayay muslimiinta u leedahay waxaas oo tacadiyo iyo dhibaato ah la soo wariyey kuna duldhacaya dumarka muslimaadka ah waxaa ka waramaya sheekh jaamac maxamed cusmaan markaa gabadh waxay leedahay gabadh baa waxay leedahay magaceeda lagu sheegay tuursanaay oo reer turkismaan sharqiya ah oo sagaal bilood cadowgaa jeynaha u xidhnayd xabsiyadiisa ku jiray baa waxay leedahay waxay ku soo martay xabsigaas ayay ka sheekeynaysay iyo dhibtiisii kadibna gabadhaasu ilahay markuu ka sidaayay meeshaa way carartay dhulka iskaga carartay maraykan bay maanta joogtaa halkaasay warbixinta ka dhiibtay oo wixii ku dhacay ka sheekaysay iyadii gabdhihii kale walaalaheed ahaa meesha lagu dullaysanayay waxay ka sheekeynaysaa afcaal aada u xunxun oo ay samayn jireen nimankii xabsiga ka mas-uulkaha iyo askartii kale dee saaxiibadooda meelaha ay siqaaneen arrin bay gabdhaha muslimiinta xun ay ku samayn jireen bay ka sheekeynaysaa oo nimankaasu gabdhaha ku samayn jireen gabdhaha xidhan ee meesha ugu xidhan dee kumanaanka ah ilan shacabkii reer ay goor way ogtiin malaayiin baa la xidhay xeryo iskaga jiro si diinta looga bedelo oo loo cabsiiyo caqiidada maaragtay kufriga baa guryahoodii dembi la-aan laga ururinaya markaasaa jeelasha laga buuxinaya markaasaa wax unoo wax kastoo xun lagu samaynaya gabadhu waxay leedahay kaanuu ya'tuunana fii wasadi leil habeenkii bay nagu soo guureyn jireen annagoo xabsiyada ku jirna markaasay naqaadan jireen qolal mugudi ah iyagoo nimankaas muqaniciina wejiga oo maskaraati oo aan wejigooda aana garanayn in ma kuwiina ilaalinayaba ma kuwa kaloo bannaan ka yima ma isku jiraan bay naqaadanayaan qolal mugdiyo madow bay nala tegayaan markaasay waxay gabadha maaragtay si shakli jamaaciya ayay u kufsanayaan oo gabadhii baa toban nin iyo wax ka badan isu dabamarayaan mar marka qaadkoodna gabdho tobana inta la gaxeeyo wax ka badan baa si jamaaciya hal qol waxaas faaxishadaa qofka isoo arkaya loogu samaynayaa waa idlaal iyo dulleysi gabdhaha lagu samaynayo taasay ka sheekaynaysaa waa arrin aad looga murugoodo arrin aad looga murugooda gabadhaasu ka sheekaysay meesha soo martay marka gabdhaha arrintaasuna khaas umaaha gabdhaha reer turkishaana sharqiya maaha waxaa laga yaabaa agteennaba iyo meel aan fogeyn inay ka dhacayso oo gabdhaheenna waxaayo wax kaxunba lagu sameeyo ayaa iska dhici karta marka dadkii hore ama raggii hore yaa su-aashu waxay ahayd ka warraysay gabdhaha u difaaci jireen uga guban jireen gabdhaha maaragtay xumaanta lagu sameynayo marka taa waxaaba inoogu filan oo qudwo inoogu ah iyo uswo waxaa inoogu ah nabigeena sala allahu alayh wasalam qaswada taqaaniina siirada ka wada akhridaan ee loo yaqaano qaswatu bani qaynuqaac sababteedu maxay ahayd sababteedu waxay ahayd gabadh muslimada oo nin yuhuudi cawradeeda uu fayday meeshii yuhuuddu dahabka ku sameynaya suuqa dahabka gaaladay tagtay yuhuudi bay tagtay madiina deganaa meeshii fadhiday mid baa maradeeda qaybtii hoose waxay isku xidhay xaggii sare gabadhii markay kacday cawradeedaa faydantay way ku qosleen nin muslima oo meesha uu arrinta ogaaday ama meesha arrinta ka dhowaa meesha arrintii markuu arkay seeftuu la baxay yuhuudigiibuu qoorta ka jaray qoorta markuu yuhuudiga ka jaray yuhuudina muslimkiiba isugu tageen way dileen nebigu markaas nimanka wuxuu ku cilaamayay dagaal ba-an weerar buu ku qaaday wuu godoomiyey xaafadahoodii dhulka deganaayen buu godoomiyey muddo markay godoonsanaayeen ou rabo inuu dhammaan laayo waxaa waxaa maaragtay ka ergeeyey munaafiqii weynaaya cabdullaahi ibnu ubey ibni salool baa yidhi nimankan xilif baan nahay hal laynin nebigu markii dambe wuxuu go-aan ku gaaray nimankaa in lagu sameyo wax la yihahdo barakicin ijlaa madiine oo dhan inta laga saaro meel la yihahdo rucaat shaam iyo meel daran baa laga tuuray meelahaas ku baabi'een marka dagaalkaas ad arkaysid ba nebigu wuxuu u qaaday gabadh lagu xadgudbay oo muslimada darteed buu ahaa qiso kaloo dhacday waqtigii cabaasiyiinta dowlad cabaasiya markii nimanka reer bani cabaas ay xukumayeen muslimiinta oo weliba khilaafadii ninkii la odhan jiray muctasim billaah ayaa nimankii reer ruum ama gaaladii deganeed xaggan aasiya suqra xaggan turkiya maanta loo yaqaano meelahaas ayaa soo weerartay dhul muslimiina dad bay qafaasheen gabdhaha ku jiray gabadh baa waxay tidhi waa muctasimaa gabadh baa maaratay gargaal weydi gargaal dalbat ka gargaal dalbatay khaliifadii muslimiinta isagoo markii warka loo sheegay isagoo halkii fadhiyey buu wuxuu yidhi labeyk labeyk buu ku celceliyey markiiba wuxuu amray ciidan in la dumo isagaa hogaamiyey wuxuu yidhi magaalooyinka yuhuud magaalooyinka nasaarada midda ugu adag ugu xooga badan ii sheega markaas marka marka laga reebo qistantiniya laga reebo waxaa lagu yidhi waa magaalada loo yaqaano camuuriya camuuriyu weerar ku qaaday dhulkuu la simay waxaan tiro lahayn oo gaaluu laayey gabdhihii la qafaashay muslimiinta iyo dadkiina wuu soo badbaadiyey taasuna qaswadaa dhan ee qaswatulcamuuriya ee macruufka oo shaacirkii abu tamaam uu gabayga dheer ka tirinayey maalintaasay muhiim u ahayd muslimiintu u guuleysteen gabadh darteed oo qaylo dhaansatay wa muctasimaah tidhi ayuu dagaalku u dhacay marka saasaa gabdhaha loo difaaci jiray raggii hore saasaynu intaasaynu labadaas dhacdo baynu ka xusi karaa maantana ragga mujaahidiinta ah ragga mujaahidiinta ah waa u maqan yihiin gabdhaha intii taagtooda ah waxay la hadhayaan ma laha waad ogtihiin usama bin laadin shahaadis ilaha ka aqbalo iyo mulla maxamed mulla maxamed cumar waxay sameeyeen oo gabdhaha waxaan xusuustaa kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo afartii markay daalibaan qabsadeen magaalada qandahar la yihahdo yaa niman sbaro sbaroley ah mooriana ayaa gabdho gaari kala degay laba ah sbaaradii meel iska dhigteen gabdhihii bayba sida xaasaskooda kale meel iska dejisteen ay iska isticmaali jireen warkaa markuu maqlay wuxuu yidhi arrintaas inooma cuntanto gabdhaheenni in halkaa lagu haysto konton iyo saddex nin oo raggiisii ka mida daalibaankii ayuu hubka qaatay nimankii waa la dilay isbaaroleydii waa la dilay dhammaantood gabdhihiina waa lasoo furtay kii qaacidka u ahaa ama kaabaha waa qoladaasna meydkiisa inta lasoo qaaday baa magaalada qandahaar laga laalaaday tiir dheer muddo ka laalaaday marka mujaahidiintu qudhoodu maanta ma yaraystaan rag baa ku jira ee waxaa la rabaa muslimiinta kale ragga kalea raba inay ku daydaan raggaas dee innagana maanta waad aragtaan ragga istishhaadiyiinta markay dardaarmayaan mar badan ba marar badan ba waxaad maqashay iyagoo leh waxaa igu kalifay oo igu xambaaray inaan naftayda horo istishaadi aan noqdo waxa gabdhaha muslimiinta ee jeelasha ku jira lagu sameynayo waan maqlay waa dhegaysanay marka waxaan leenahay gabdhaha wayna ka mudan yihiin iyo baydatulmuslimiin waxaa jilicsan oo dhan iyo ducafaad oo dhan in la difaaco naf loo huro ayay inay ka mudan yihiin diinta la difaaco nafta muslimiinta la difaaco sharaftooda la difaaco waa arrin nin kastoo muslima oo qiiro leh oo maaragtay raba inuu aakhiro badbaado u taallo weeye gabdheheenna in laynagu hordullaysto inaguna iska noolaano sidii aan waxba ayaan dhicin arrin maaragtay ina qabata maaha حار عليكم تمرحون وأختكم في قبضة المتجبر السفاح
عار عليكم كيف يخدش عفتي جند الصليب ويعبث بوشاحي
qisaska kufsiga ah ee ka imaanaya xabsiyada turkistaanta bari ee lagu hayo haweenka muslimaadka ah waa kuwo murugo iyo qalbi xumo ku beeraya qof weliba oo muslim ah nin weliba oo qiino diineed xambaarsanna ku riixaya inuu ku fakaro qaabka ugu dhow ee uu ugu aargudi karo haweenkaasi cafiifaadka ah ee sharaftooda lagu tuntay kufsi oo keliya uguma ekeeyaan haweenka muslimaadka ah balse waxay kula kacaan gaboodfal weliba oo ay ku ihaanaysanayaan haweenay ka mid ah muslimiinta ay goor ayaa ka sheekaysay xadgudubyo jariiracad badan oo ay kula kaceen malaaxidada shiineeska ah waxay tilmaamtay in habeen ka mid ah wakhtiyadii ay ku xirneed xabsiyada dusha sare ka furan ay u yimaadeen ciidamo ka tirsan kuwa shiinaha ah ee ilaaliya xabsiyada loona kaxeeya qol mugdi ah sidaasna ay ku miyir daboolantay haweeneydan muslimadda ah haweeney kale oo ay isla xirnaayeen gabadha muslimadda ah ee tacadigan loo geystay ayaa sheegtay in wixii ka dambeeyey habeenkaasi ay gabadhan gashay xaalad nafsi ah ayna joojisay inay qof la hadasho heer ay xaaladdeeda caafimaad ku qiimeeyeen inay caqligeeda weyday qalbunuur sadiiq waa haweenay usbaki ah waxay luqadda shiinaha u dhigi jirtay maxaabiista goor dambe oo ay ka soo baxsatay turkistaanta bari ayay warbaahinta la hadashay iyadoo ka sheekaysay xaaladda dhabta ah ee ka jirta gudaha xabsiyada sida ay tilmaamayso waxay maalin maalmaha ka mid ah mawduuca kufsiga loo geysanayo haweenka maxaabiista ah kala hadashay haweenay ka tirsan booliska shiinaha ilaalada ka ah xabsiga waxayna kula balantay in mowduucan ay la faaqidayso xilliga qadada oo ay qalabyada wax duuba iyo ciidankuba kala mashquulsan yihiin markii la gaaray wakhtigii balanta waxay u sheegtay in kufsiga ka jira gudaha xabsiyada ee lagu hayo muslimiinta uu yahay jadwal degan oo ay og tahay dowladda shiinaha keliyana aan haweenka loogu ekeynin kufsi ee loo geystay tacadiyaad kale oo ay la mid tahay in xubinta taranka laga geliyo qalab koronto ku xiran waxaa intaa dheer oo lagu ihaanaysanaya haweenka muslimaadka ah in timaha madaxa laga xiirayay laguna qasbayay inay qaataan duruus cilmaaniyadda iyo ilxaadka ka sheekaynaya kuwaas oo lagu doonaya in lagu dhaafiyo diintooda qaar ka mid a macallimiinta wax ka dhigi jiray xabsiyadaasi waxa ay tilmaamayaan in haweenka si joogto ah loogu qasbi jiray inay kaniiniyaal cunaan amaba ay qaataan talaal cirbad ahaan loo qaato inkastoo aanay caddayn karin waxa ay ahaayeen daawooyinkaasi haddana sida muuqata waxaa looga hortegaya in uun ay qaadaan haweenka muslimaadka ah ee la kufsanayay dowladda shiinaha ayaa timaha ay ka xirto haweenka muslimaadka turkistaanta bari waxa ay u adeegsataa il dhaqaale oo ay ku samayso lacago aad u fara badan horaantii bishii julaay sanadkii waxaa dekedda magaalada new york lagu qabtay gaari xamuul ah oo sida saddex iyo toban kun oo tan oo timo bani aadam ah oo lagu qiyaasay lacag dhan siddeed boqol oo kun oo dollar goor dambe waxaa la ogaaday inay yihiin timaha laga soo xiiraya haweenka muslimaadka ah lana doonaya in laga iibiyo dadka timo la'aanta ah oo ay buruka ahaan u isticmaalaan haddaba waxaa isweydiin mudan maxaa keenay in heerkan ay gaaraan tacadiyaadka ka dhanka ah haweenka iyo guud ahaan dadka mustadcalfiinta ah ee turkistaanta bari waxaan su-aashaasi hordhignay sheekh cali katiin gabdhihii timihoodiiba inta la jaray baa caalamka loo suuq geynaya dulli meeshii ugu dambaysa weeye hadda waad aragteen xilyaha gaalada ee ku yaala magaalooyinka soomaaliya ku yaala yacnii gabdhihii muslimiinka lagu dullaynaya waa la kaxaynaya markaasaa gaaladii afrikaanta ahayd baa loo geynaya kuwii caddaanka ah markaasay ku dullaysan yihin meeshaas lagu silcinayaa qaarkood markay inta dantii lahaa lagala dhamaysta bannaanka loo soo tuuray markaasay qaylinaya saan la igala saan la igala intaa la igeyey saan ilmaha maarta laiga dhalay kadibna waa laigu soo tuuray muxuu gaal muxuu qabalahayo kalawl hadhow marka hore laakiin waxaa loo sheegaa meeshan baa laydinka soo daaweynaya ama lacag baa laydin soo siinaya ama horumar baad gaaraysan wax fiican baa laydin siinaya kuwo dalaalaya loo soo diraya qaarkood waxaaba lagala baxaaba wadnaha iyo yacni keliyaha lagala baxaya oo hadda xalan waxaaba jooga shirkado dhan oo ka shaqaysta ganacsiga dadka dhig- laf- ji- jirkooda yani xibnahooda xibin xibin baa loo gadanaya ilmihii yarkaabaa la gadanaya yani qof kastoo fursad laga helo waa la iibsanayaa hadda xalan ay ku eg yihiin sida la sheego ay xarumo ku leeyihiin kuwaas dad u shaqeeya oo dalaalees oo carada usoo shaqeeyana way leeyihiin oo dadka usoo qabta ama usoo afduuba ama usoo sira Een, haddii laakiin hadda waxay u dhaqaaqila ay yihiin waa jihaadkan socda iyo dagaalkan muslimiinta ay ku hayaan gaalada iyo haddii meesha ay fursad helaan oo nabad ay helaan meel kastay soo istaagayaan fursad baadiyahay tegayaanba meel kastay kasoo dad kasoo xaabsanayaan marka waxaa la noqonayaa sber barti ummadii maxay noqonaysaa biraha baabuurka markii mid dhammaato soo midkaa laguma bedelo aduu sber bartikaa noqonaysaa marka ilaa hadda warshad soo saarta dadka jirkiisa ama xibnihiisa soo saar ma haystaan warshadii waxay kaa aday kaa dhiganayaan man waa cadow ilaahay fiiri day adaa warshad lagaa dhigaya marka waxa ka dhacaya turkistan sharqiya halkaana way ka socdaan waa lala damacsan yahay inta badan waa la qariyaa hadda xasuuqa ay ka geysteen gaaladu kenya iyo wixii dhacay inta badan taarikh waa la qariyaa dadka wax kala loogu sheegaa dadkaasa si cad baa inta meel la isugu keen lafahoodii baa shiidmay meesha iska yaala la baabaashi dukum daakum laga dhigay marka waxaa weeyaan een, arrimaha ee gaaladu ay wado iyo hadafka ay wadaan iyo waxa ay curinayaan yacni amhila kathiira kathiira jiddan baa loo helayaa oo waaqici ah oo dhacday oo taariikh hubban ah oo aan ka badbadis ahayn qur-aanku sidii uu noogu sheegay cadaawaddii gaalada ayaan waaqici ka arkaynaa marka uma dagaalanta lama gumaysto hadda goor baa waxaa la weydiiyaa la yidhaahdaa raggii ka haray daraawiishta sheekh cabdulxasan adinku sidiina waa waa ta dagaalanteen oo laydin baaba'shay ummadda maxaad usoo kordhiseen ilaa sayidka waxaa la ogyahay marka asagii uu tegey wax kasii dambeeyey mala aathaara rag dib ka soo baxay way jireen laakiin asaga raggiisii wax wax sii wada ma jirin ummadda waxaa korsaale ummadda waa kaas markaasuu yii boqol sano gaalnimo lagu soo waday soomaalida ayaan dib uga dhignay buuri hal qarni aan dib u dhignay buuri هذه الحياة دنيئة وحقيرة إلا بسيف الحق والقرآن إن الجهاد هو الطريق لعزنا وهو السبيل لعودة الأوطان mid ka mid a dhibaatooyinka ay la kulmayaan turkistaanta bari waa iyadoo dhulka lala simo masaajidda ay muslimiintu leeyihiin dowladda shiinaha ayaana dumisay kumanaan ka mid ah masaajiddii waaweynaa ee turkistaanta bari mandiqada beeraleyda ee gorgaliya oo ka mid ah dhulka turkistaanta bari waxaa wixii ka horreeya sanadkii labada kun sideed iyo tobanka ku yaalay ugu yaraan lixdan iyo lix masaajid laakiin sawiro dayaxgacmeedku qaaday waxa ay muujinayaan inay ku soo hareen oo keliya laba iyo toban masjid linvervik oo ah wariyar reer galbeed ah ayaa booqasho ku tegay turkistaanta bari waxaana uu tilmaamay in maalin isagoo sawir ka qaadaya neef lo ah oo taagan meel bannaan uu ku amray mas-uul ka tirsan maamulka gobolka inuu joojiyo sawir qaadista goor dambe waxa uu sheegay inuu ogaaday sababta sawirka loogu diidanaa maxaa yeelay goobtan bannaan ee uu sawirayay ayaa laga dumiyey masjid ku yaalay sidaasi darteed mas-uulka shiineeska ah marnaba ma doonaynin in xogaha nuucan ah ay warbaahinta u dusto aas-aaskii jamhuuriyadda shiinaha ee sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii waxaa dhulka turkistaanta bari ku yaalay ugu yaraan labaatan iyo sagaal kun oo masjid intii uu socday kacdoonkii warshadaha ee shiinaha waxaa la burburiyey masaajid badan hase ahaatee sideetameeyadii ayay muslimiinta dib u dhiseen masaajidii laga burburiyey tan iyo markii uu xilka madaxtinimada la wareegay madaxweynaha xilligan talada shiinaha haya waxaa sii xoogaystay dagaalka ka dhanka ah diinta islaamka iyo madaahirteeda dowladda ayaana ku dhawaaqday sanadkii labada kun afar iyo labaatanka ololo loogu magacdaray dib u sixitaanka masaajidda taasoo ka dhigan in dhul kale la simo masaajid badan iyadoo lagu andacoonayo inay ku yaalaan dhul sharci daro ah masaajid badan oo dhul kale la simay ayaana waxaa dhulkoodii qaatay dowladda shiinaha arrinta la yaab kale waxa ay tahay in masaajidda yar ee farakutiriska ah ee soo haray ay dowladda shiinaha u beddeshay goob astaamo dalxiis ah tusaale ahaan masjidka makada yar ee ku yaala magaalada kashgaar waxay dowladda shiinaha lacago ku soo rogtay cid weliba oo gelaysa iyadoo masjidka laga dhex furay goob lagu iibiyo hadiyadaha inta ka soo hartay masaajida diiwaangashan ee lacagaha lagu gelayo waxay dowladda shiinaha ku dhaqaaqday inay burburiso amaba ay gebi ahaanba xirto tanina waxa ay keentay in dad badan aanay masaajidda ku tukan maadaama masaajidda kooban gelitaankooda ay ka horayso inaad jarato fiise lacageed waqtiyada qaar ee dhulka turkistaanta bari ay booqdaan mas-uuliyiinta ka socota dalka dibaddiisa ayay dowladda shiinaha qaadaa tallaabooyin dicaayad ah iyadoo dadka waayeelada ah u ogolaanaysa inay masaajidda qaar isugu yimaadaan taasoo ay ku doonayso inay ku muujiyaan dhalanteed aan jirin oo ah in muslimiintu xor u yihiin diintooda sheekh xayakallah ayaa ka waramaya xaqiiq dheeraad ah oo ku aadan xadgudubyada ka dhanka ah masaajidda ay geysanayaan shiinaha tan iyo sanadkii labada kun toban iyo toddobada waxaa guud ahaan dalka turkistaanta bari ay dowladda shiinuhu burburisay toban iyo lix kun oo masaajid taasoo ay ka dhigan tahay boqolkiiba lixdan iyo shan guud ahaan masaajidda turkistaanta bari in la burburiyey waxaa jirta tiro yar oo masaajidda ka mid ah oo weli furan laakiin waxaa si toosa loogu hayaa muraaqabo joogta ah amba dabagal joogta ayaa lagu hayaa waxaana la diiwaan geliyaa dhammaan dadka kusoo tukanayo dhan iyadana waa la diiwaan geliyaa waxaa sidoo kale xusid mudan in masaajidda qaarkood ay magaca uun masaajid ka yihiin laakiin loo bedelay goobo matxaf ah amba hidiyaha dhaqanka la dhigo oo loo soo dalxiis tago waxaana usoo dalxiis taga dadka dibadaha ka yimaada ee ajaanibta ah ayaa usoo dalxiis taga masaajiddaas madxafka loo bedelay amba hidaha iyo dhaqanka loo bedelay shiinuhuna wuxuu kasoo wuxuu ka sameeyaa dhaqaalo aada iyo aada u tiro badan buu kasoo xareeya qadiyadda ayada ah طلع الصباح وساحتي مملوءة بالمعتدين وزمرة الأوغاد فرأيت مسجدنا يهدم جهرة ويقام دير حف بالعباد ورأيت أمتنا يقاطع بعضها بعضا ولا صوت الصلاح ينادي dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa qaybta tobanaad ee barnaamijka xaaladda murugsan ee muslimiinta turkistaanta bari tan iyo intaan xalqada xigta ku kulmayno waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أمة الإسلام طال طريقنا فإلى متى يقضي علينا الفدفد الفدفد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى الذل المقيت مخيم وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى لا يحتوينا الأجرد وإلى متى